wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan xarunta raadiyaha aan ku leenahay magaalada muqdisho
waxaa kamid a gabadh dhalinyaraha goordhoweyd lagu dilay magaalada muqdisho
saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka shabeellada dhexe oo sheegay inay al-shabaab kala wareegeen deegaano horleh oo ka tirsan gobolkaasi
gobolka banaadir oo soo bandhigay kooxa burcad oo dhaca ka geysanaysay mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho
dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka barata dalka suudaan ayaa walaac ka muujiyey xaaladda waddankaasi
ii hogaaminay wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray degmada cadaada ee gobolka midooga
qodobada dibaddana waxaa ka mid ah dhagaystayaal
xabad joojin looga dhawaaqay dalka suudaan oo burburtay weliba xaaladda dalkaasi oo ka sii daraysa
iyo iiraan oo casuum u dirtay boqor salmaan bin cabdilcasiis
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo arbaca taariikhdana waxay ku astaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha afaraad sanada waxaad kusoo dhawaataan warkii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan waxaana la diyaara anigoo maryana iyo sidoo kale shiina geedi aynu ku bilownay gabarh dhalinyaro ah ayaa goor dhaweyd lagu dilay magaalada muqdisho sida warkan uu kusii ambaqaadayo alcadaala
faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil goordhoweed ka dhacaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gaar ahaan degmada yaakshiid ee gobolkani banaadir wararka aynu helayno ayaa sheegaya in xaafada jungal ee degmada yaakshiida lagu dilay gabar ka mid aheyd dadka deegaanka waxaana gabadhani oo ahayd dhallinyaro ay wararku sheegayaan inay dileen kooxo hubeysan gabadha ayaa lagu magacaabi jiray nimco cabdiraxmaan waxaana ay ka mid ahayd dhallinyarada ka shaqeysa isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxaana wararka aynu helnay ay tilmaamayaan in kooxo hubeysan oo doonayay in ay taleefanka ka dhacaan ay dil u geysteen xilliga uu dilku dhacayay ayaa marxuumaddu waxa ay u socotay goobteeda shaqada waxaana waddada ku helayay dableydaasi hubeysan kuwaasi oo sida dad goobjoogayaal ah ay noo sheegeen mootobajaaja watay kooxda dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsaday sida wararku tilmaamayaan waxaana marxuumadda oo ahayd kaalkaaliso ay ka howlgalaysay cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ilaa iyo haatan laamaha ammaanka wax war ah kama soo saarin dilkaasi waxaana sidoo kale goobta isaga baxsaday deblidii dilka geysatay kuwaasoo ilaa iyo haatan aan la shaacin soo qabashadooda iyo sidoo kale cid ku daba jirta haatan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa kusoo badanayay dhowaanahan dililka ay geysanayaan kooxaha hubeysan kuwaasoo inta badan dhaca u geysta dadka shacabka ah waxaana sidoo kale xusid mudan in degmooyinka muqdisho la geeyey ciidamo gaar ah kuwaasi oo lagu talagalay inay ka hortagaan dhibaatooyinka baahsan ay wadaan kooxaha dadka shacabka ah dhibaateeya waxaana degmooyinka qaarkood maalmihii dambe lagu arkayey ciidamo fara badan kuwaasi oo ammaanka sugaya sidoo kalena shirarka ammaanka looga hadlaya caasimada oo ay kusoo badanayeen dhowaanahan sidoo kalena dilalku ilaa iyo haatan waa socdaan
booliska gobolka banaadir ayaa soo bandhigay kooxa burcad ah oo dhac ka geysanaysay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena cali aadan
laamaha ammaanka magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay burcad ay sheegeen in ay dhex ka geysanayeen xaafado kamid a magaalada caasimada ee muqdisho taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir gaar ahaan qeybta bari ayaa howlgallo ay sameeyeen afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay waxay kusoo qabteen burcad hubeysan waxa ay boolisku ay sheegeen inay kooxdan ay soo bandhigeen inay dhac u geysan jireen dadka shacabka sidoo kalena ay ku lug lahaayeen maandooriyo iyo waxyaabo kale oo ammaanka lidiga ku ah booliska ayaa waxa inta ay ku dareen hay-adaha markaasi shaqada ku leh inay u gudbin doonaan burcadaan ay soo bandhigeen lana horkeyn doono maxkamadda ee markaasi iyagoo la marsiin doono qodobada ay markaasi kusoo eedeeyeen
aada baad u mahadsan tahay cali saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay inay al-shabaab kala wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolkaasi mar kale wariyaheena cabdinaasir cadaal ayaa eegaya qodobkan ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe waa shabeellaha hoose iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi wararkii ugu dambeeyey halkaasi naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegeen in amase ay sheegayaan in ciidanku halkaasi ay howlgallo ka sameeyeen waxaana saraakiisha horkacaysa howlgalladaasi ay tilmaameen in dhowr deegaan amase deegaano ay ka mid yihiin owdhiigle daanyare iyo sidoo kale gumaysidiida iyo deegaano kale oo ay ka mid tahay buulanagey ay ka sameeyeen howlgallo ay kaga soo horjeedeen amase ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ayaa sheegay in ciidan ka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalkani ay howlgalkani ku burburiyeen goobo al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen dhamme yuusuf nuur cali oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa warbaahinta dowladda oo wareysi uu siiyey waxa uu sheegay in al-shabaab ka saareen dhul baaxadiisu lagu qiyaasay ilaa iyo soddon kilomitir waa siduu hadalka u dhigay waxaana sidoo kale saraakiishu ay guulo ka sheegteen howlgalladaasi saacadihii lasoo dhaafay ay ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeella hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
wafdi u hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ah ee xukuumadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada cadaado ee xarunta magaalada cadaado ee gobolka mudug wafdigan uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya wafdigan ayaa uga sii ambabixi doona magaalada cadaado xarunta gobolka caneeraada gobolkaasi midooda degmada wabxo si ay halkaasi ugula kulmaan odayaasha dhaqanka ee siyaasiyiinta ee ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale magaalada cadaado kulan kula qaadan doona intaan u ambabixin magaaladaasi wabxo odayaashii waxgaradka ee kasoo jeeda deegaanada qeybo ka mid ah gobolka waxaana sidoo kale kala hadli doona xaladihii ugu dambeeyey deegaanada iyo dagaalada ka socda qeybo ka mid ah maamul goboleedka galmudug dhinaca kalena haddaanu eegno wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa sheegaya in dhallinyarada soomaaliyeed wax ka barta dalka suudaan ay walaac ka muujiyeen xaaladaha waddankaasi qaar ka mid ah dadkan ayaa sheegay in iyagu ay xaaladoodu ay tahay mid aada u hooseysa kadib markii dagaaladu ay galeen maalintii afraada jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa waxaa la sheegay in qoraalle ay u qeybisay qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee wax ku barta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka waxaana sidoo kale ay sheegtay in safaaradda soomaaliya ay inta badan xiriira la sameyn doonto dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi ha u joogaan ganacsi waxbarasho xaaladooda ayaa ah mid aada u cakiran iyagoo aana kasoo bixin goobay wax ku baranayeen iyo halkay ka deganaayeen magaalada khartuum weli dagaalku waa uu socdaa laakiin cidda ku gacan sarreysa gacankuhaynta magaalada khartuum weli lama hubo
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa warkii aad kala socoteen radio dalsane nabadgelyo
wararka ad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel